subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysana ee qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxbarashada sanad dugsiyeedka jaamacadaha jowhar oo dib loo furay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ka qaybgalay munaasabad lagu dhiirigelinaya ardayda degmada balcad hay-adda sodma oo deeq raashin gaarsiisay qoysas ku nool degmada afgooye bulshada magaalada kismaayo oo loogu baaqay horumarinta nabadda xaalad dhanka nolosha oo soo wajahday barakacyaal ku nool degmada dhoble wararka dibaddan waxaad ku dhagaysan doontaan daacuun ka dilaacay gobolka morno ee waddanka nigeria
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacaygu abdaxsiis xasan mucalin waana subaxnimo sabdiha taariikhda waxay ku beegan tahay shanta bisha tobanaad sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeeniyay oo fidsan waxbarashada sanad dusiyeedka jaamacadaha magaalada jowhar ayaa dib loo furay xaliimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa waxaa dib loo furay sanad dugsiyeedka waxbarashada jaamacadaha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle kadib muddo saddex bilood ay fasax ku maqnaayeen ardayda maamul ku-xigeenka jaamacadda zamzam faraceeda magaalada jowhar shaafici xasan ayaa ka warbixiyey kuliyadaha ay bixiso jaamacadda iyo waxay rajeynayaan inay sanadkani kusoo kordhiyaan asigoo ardayda kasoo baxday dugsiyada sare ugu baaqay inay ku biiraan jaamacadaha jaamacadda zamzam maxaa layihahdaa faraceeda jowhar yani waxay bixisaa markii laga hadlaya caafimaadka sida guud waxaa laisku dhahaa yani health science health science markii la dhahayna waxaa waaye waxyaaba badana hoos imaanayo laakiin yani qeybaha ka bixin waxaa ka mid ah yacni public health oo loo yaqaano maxaa la yihahdaa caafimaadka bulshada sidoo kale waxaa bixinaa kuliyadda waxaa la nursing general nursing sidoo kale waxaa bixinaa kuliyadda iyadan la yirahdo midwaveriga oo kalkaalisnimadii iyo umulisnimadii ay kala noqonayaan markaas sidoo kale waxaa bixinaa maxaa la yihahdaa medical laboratory oo ah shaybaarkii markii laga hadlaya marka health senska waxaa ka bixinaa markaas afartaas qeybooda ka bixinaa jaamacadda oo farceeda jowar hadda waxaa jirto farac axmar oo kale waxyaaba lagu soo siyaadiyey laakiin stiil weli anaga maanan keenin waxaan rajeynaynaa marka inaa keeno sanadaha soo socda insha allah maadaama anaga aan joogno maxaa la yihahdaa gobol yacni baahiya caafimaadka aaday u fara badan yihiin yacni intii anaga karaankeenna ah waxaa isku daynaa yacni haludhigeena jaamacadda waxaawaa markasta yacni inaa ardayda qaybta baraatikada inaa ka xaqibtirno wa so more practice waxaa waaye wuxuu keenaa success oo ardayda u horjeedi karaa biri ka maalinna markay magaalka usoo baxaan oo kale yacni waxaan ku qabnaa kalsooni ah inay ardaydaas yacni dadkii ay wax u qabanayaan si fiican inay wax ugu qabtaan baaya caafimaadka way badan tahay laakiin inta anaga karaankeena jaamacadda ay sameyn karto yani waxaa sameynaa oo kale markay jaamacadda dhiganayaan galaaska ay qaadanayaan oo kale inaan baraatika jaamacadda dhexdeeda ku siino yani waxaa leenahay labs oo noo diyaarsan ardayda baraatika ku sameeyaan markii semesterada ay sii gudbaan semester four oo kale meelaas markay gaaraanne waxaan sameynaa yani inaa isbitaalada gobolka ku yaal o kale inaan u dirno si ay yani aqoontoodii aqoon korresi ay u sameeyaan sidoo kale hadda mashruuc waxaa jira aan inaan soo wargelin aan rabno asin sanadka dambe ardayda qaar inaa yani labada bil fasax ay qaadanayaan oo kale ama saddexda bil intay noqotaba aan u dirna yani muqdisho isbitaalada muqdisho kale baraatika ay kusoo qaataan yani si inta waxay ka helayaan wax ka badan si ay ugu helaan waqtigooda oo fasaxana yani u noqdo yani waqti ay damaashaad ay kusoo qaataan jaamacadda zamzam waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ee waxayna bixisaa kuliyado kala duwan waxa ayna xaruumo ku leedahay magaalooyinka jowhar baydhabo iyo magaalada muqdisho mahadsaned xaliima mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhiirigelinaya arday wax ka barata mid ka mid a dugsida waxbarasho ee ku yaala degmada balcad saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle isugu jira wasiirihii xildhibaano ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhiirigelinaya ardayda dib ugu soo laabatay iskuulka deelaale ee degmada balcad oo uu u furmaysano dugsiyeedka labada kun afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan mas-uuliyiinta waxaa halkaasi kusoo dabeeyey maamulka dugsiga macalimiin arday aqoon-yahani iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha dugsiga deelaale ee degmada balcad iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada iyagoona ka warbixiyey xaaladaha xilligan ka jira dugsiga wasiir xildhibaan dadkan tuulada deelaal jooga waxay u diyaarsan yihiin martidan sharafta badan inay karaameeyaan runtii iskuulka deelaale waxqabadkiisa aasaaskiisa markaa ka soo bilaabno labada kun tobaniyo sideediyaa la aas-aasay hadda u marayno labada kun labaataiyo afar wuxuu leeyahay iskuulka foom tu ou leeyahay foom tu sanadka hore labaiy toban arday eedka ka soo qali jebisay sanadka labada kun labaatansaddex labada kun labaatan afarne soddon iyo sagaal ardayaa baasto hal aan ka dhicin iskuulka deelaale horumar fiican ayuu ku tillaabsaday waxyaabaha iskuulka sanadkan u qabsooma waxaa ka mid ah tartamadii isdhexgalka kubadda ciyaaraha degmada balcad siddeed iyo toban iskuulu ka mid ah iskuulka ugu horreeyo koobka ku guulaysta ayuu noqday deelaale deelaale waxaan rajaynaynaa iskuulkan deelaale ama dadka jooga deelaale muddo toddoba sano ka hor waxay ahayn dad xoolo dhaqataa oo beerfalayaal ah laakiin laba sano kabacdi waxaan rajaynaa gabdho iyo wiilal oo dhakhaatiir injineero barofesooryaal ah inay halkan ka soo baxaan insha allahu tacaala waxaa maanta farxad weeliya inaan ka soo qayb galo farxadda ardaydii ka soo gudubtay imtixaanaadkii iyo kubaddii cagta ee degmooyinka ee la soo dhiisay sidoo kale maanta waxaa farxad weeliya inaan goobjoog u ahay deegaankii deelaale iskuulkiisii loogu magac daray ee deelaale
mudanayaal waxaan rabaa inaan dhowr arrimoodba aan hoosta ka hareego sida la sheegaba waxa waaye iskuulka deelaale sanadkii hadda la soo dhaafaayay hal arday inuuna ka dhicin waa arrin oo maxaan idhaha mudan wax la bogaadiyo lagu faano meel walbana laga sheego
dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira dugsiga u hadlaaya magaca wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabeelle insha allahu hadda iskuulku waxaa hortiina ka muuqda waa afar qol waxaan ku soo deri doonaano ballanqaadna samayhaa in la dhammaystiro lixda qolo hadaaya maamulaha uu soo gudbiya insha allah maadaama iskuulka deelaale ardada hadda ay fasallada afar fasal ay yihiin ay aad u yar yihiin ardaday hadda soo gudubtay oo soddon sagaal arda gaaraayo oo foomtuu naqday ay u baahan yihiin fasalle dheeraada waa qaadnay waana aqbalnay ka wasaarad ahaanna insha allah si deg deg aan wax uga qaban doonaa baahidaas waxaan kaloo rabaa inaan ku faa'idaysta fursadda maanta dadka joogo deelaale waalidiintana waxaan rabaa inaan hal qodob kula dardaarmo ardaga in wax la baro qiimaha ay leedahay waa dareenteen ardagu inuu guriga cunuga wiilka inuu guriga kuu joogo gabadha guriga ay joogto wax macnaa imba wax qiimaa soo kordhi mayso wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlan horumarinta waxbarashada degmooyinka iyo deegaanada maamulka hirshabeelle hay-adda sodma ayaa deeq raajina gaarsiisay qoysas ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose cabdifataah axmed macluum ayaa faahfaahinaya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa gaadiid waday shixnad gargaar ah waxay u dirtay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gaadiidka oo gaarayay ilaa iyo sideed gaari waxa ayna wadeen shixnada loogu talagalay shacabka ku nool degmada afgooye iyo deegaanada ku xiran kuwaasi oo saameyn kasoo gaartay fatahaadaha uu webiga shabeelle ka sameeyey halkaasi agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma zahra cali yuusuf ayaa ugu horeyn ka warbixisay raashiinka kala duwan ay wadeen gabaarida magaalada afgooye kusii jeeda waxaayna ugu baaqday guud ahaan howlwadeenada gobolka shabeellaha hoose inay diiradda saaraan in raashinkaasi si cadaalada u u gaaro dadka loogu talagalay bismillahi raxmaan iraxiim waxaan joognaa baqaarka kaydka baqaarada kaydka hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waxaa maanta halkaan ka diraynaa sideed baari oo sideed gaari oo sidaa macaawin shixnad gargaar ah oo ka kooban lix kun oo qoys gaarigiina uu sido toddoba boqol iyo konton oo ay ugu tala gashay hay-adda maareynta masiibooyinka dadka masaakiinta ee uu waxyeeleeyey fatahaadii webiga shabeelle oo ay ka mid tahay degmada afgooye meelaha aada u daran oo ay hadda dhibaatooyinka laga soo sheegay ayay hay-addu aada ugu gurmanaysaa waxaa garabkayga taagan isuduwaha gargaarka shabeellada hoose ee wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka koonfur galbeed oo mucaawinadan halkan igala wareegaya mudane mudane isuduwe mucaawinadan waxaa la rabaa sidii loogu talagalay in ay ku tagto deegaankii loogu talagalay ee afgooye si nabadqabahna lagu gaarsiiyo iyadoo aan ka duulayno barnaamijka leexsashada aad ogtihiin maalmahan sida aadka ah loo samaynayo in waxaan rabnaa gacantiinna ay gasho dhulka la wada dhigo dadkii lahaa la wada fariisiiyo waxaan rajaynayaa shaqadaasna sida ugu nidaamsan oo ugu fiican inaad noola qaban doontaan haddii alla idmo isduwaha arrimaha gargaarka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa uga mahad celiyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma shixnada gargaarka ah ee ugu talagashay dadka ku nool deegaanada gobolka shabeellaha hoose halkan waxaan mahadcelin uga mahad celinayaa hay-adda sodmo oo nagu wareejisay maantay bakhaaradeeda annagoo joogna lix kun oo kiish oo saaran sideeddaa baabuura u jeeddaan sadmo way mahadsan tahay waxay ka jawaabtay baahidii ka taagnayd degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maadaama ay tahay sodmo hay-ad weyn oo aad u ballaaran hay-addaas way ku mahadsan tahay ayada iyo guddoomiyaheeda iyo maamulkeeda gaar ahaan agaasinka gargaarka marwe sahra marka sidaas darteed maadaama aan wakiilka ahay maamulka koonfur galbeed wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iskuduwaha siciid maxamed cadceed sidaas darteed waxaan mahad ballaaran halkaan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adda sodmo iyo maamulka koonfur galbeed oo inay ka jawaabto baahiyaha ka jira gobolka shabeellaha hoose si ay meel meel u dul istaagto sideedana waxa waaye maantay way gurmadeen sodmo shaqadii laga rabay bayna qabteen waynana garab taagan yihiin dadkaasna waxaan u sheegaynaa inay sodmo garab taagan tahay garab iyo gaashaan u tahay wax walba oo lala gaari karana shixnadani gargaarka ay ka socota hay-adda sodma ayaa imaanaysa xilli xaalado biniaadanimo oo kala duwan ay ka jiraan deegaana ka mid ah kuwa gobolka shabeellaha hoose bulshada magaalada kismaayo ayaa loogu baaqay horumarinta nabadda iyadoo qof kastaoo mucadin soomaaliyeed ah ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhisida iyo horumarinta nabadda waarta bulshadana ay ku wada noolaan karaan ayaa haddana dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qiyaaso in boqolkiiba toddobaatan iyo shan ilaa iyo boqolkiiba boqol ay bulshada ka yihiin waxaa saaran mas-uuliyad adag taasoo ay sidii u muujin lahaayeen doorkooda ku aadan horumarinta nabadda iyo ka qayb qaadashada dib u dhiska wadankooda qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay in ay ka qayb qaataan doorkooda ku aadan horumarinta nabadda
wax aada u badan ayaa isbedelay dhinaca markii laga hadlo horumarinta ee dhalinyarada iyo ka qaybqaadashada nabadda soomaalida waxaa moodaa hadda inay ku jirin ku jirto bisleys siyaasadeed iyo dadka inay kala qaybsamaan dad qaar xitaa wadankooda ay garan waayaan la kala dhumo laakiin hadda waxaad moodaa ummadda soomaaliyeed inay ku jirto xilliga ay fahansanayeen dowladda waxay tahay welibana especially gaar ahaan dhalinyarada dhalinyaraduna aad iyo aad ay door wanaagsan oo qaataan tusaalehaan intaan ka qaadano markaad fiiriso hadda meel walba aad tagtid waxa tababar bixiyo waxa shaqeeyo waxa ciidanka ku jiro waxa dowladda xafiisaha shaqeeyo waxaa nabadda ka hor waxaa ka hortago rabshadaha ama nabadda horseeda ku duwa dhalinyaro marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu aad iyo aad ayaa loogu tiirsan yahay boqolkiiba boqol halka aan ognahay bulshada inay todobaatan iyo shan ka yihiin lagu qiyaaso marka waxyaala fara dhalinyaradu horta marka ugu horeysa qofku waa inuu ku jirto wadaniyad qofka hadday wadaniyad ku jirto ama dal jacayl ay ku jiro dabcan gaal uu gal qabyaalad ahaan inuu qabyaaladaas iyo qabiilka si ugu wen yihiin darteed inuu daacad u ahaado shaksi qabqabla ah ama qabiilkiisa ah laakiin taa bedelkeeda haddii ay sidaas ugu xoogan tahay qabiilkiisu hadday ugu xooganaan lahayd nabadda oo daacadnimo uga ahaan lahayd waxaan aaminsanaha dhalinyaradu qayb weyn weyn weyn oo lixaadla ayay ka qaadan karaan anagoo ognahayna wadan walba inay dhalinyaradiisu tahay cududda ku faano oo lasugu faanayo awood gooni ay tahay oo xitaa ciidamada ay ka awood badan yihiin dhalinyaradu way uga qayb qaataan weliba si aada iyo aad ayadood moodo hadda dhalinyaradan inay wax soo fahmayaan siyaabii horena ay ka fiican yihiin aad moodid dhalinyarada dhexdooda inay qabanayaan wacyigelin oo kale tareenno kala duwan inay qabanayaan oo kale iyagoo ku wacyi dhalinyarada kulan magaalada kismaayo ayaa muhiimad gaara waxay iska saareen in wacyigelin bulshada ay ka dhex sameeyaan taasi oo ku saabsan sida ay sare ugu qaadan lahaayeen horumarinta iyo amniga magaalada kismaayo xaalad dhanka nolosha ayaa soo wajahday barakacyaal kunool degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa bulshada soomaaliyeed ayaa ah kuwa inta badan ay noloshooda ku tirsan tahay dhaqashada xoolaha iyo tacbashada beeraha dadka ku nool deegaanada jubbaland ayaa ka mid ah dadka saameynta ku reebtay abaaraha iyo fatahaadaha webiga shabeelle qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamka hodan ee degmada dhoble ayaa ka warbixiyey saameynta abaarihii ka dhacay dalka ay ku yeeshatay xoolahoodii iyo beerihii ay lahaayeen dadka weli waa soo socda oo dad soo socdoo hor lahaa soo degihaayo iska barakace abaarihii iyo biyihii aa dadkii nugulka ahay wax ku dhaafeen abaarta iyo iyo ilaahay magantiisa iyo biyihii doowga dadka baahida saasaa ugu badan beerihiina biyihiyaa ka galay inkastoo hadda deegamahii aan wada joogno oo marka insha allaahu baahida waa iska badan tahay intaan kali ma aha waxaa la rabaa haddii ilaahay yidhaaho wixii la heli karo in ma aragta dadka baahiyaha qabo lagu sadaqaysto ood baahi la barakici weligay ma galin toddoba boqoloo sacaad kun ari e wera cararkaba warti qaboobay liiraa aan iska lahaa barakacaana iigu horreyso dhoobley baahida aniga ma isku soo koobay waxaan aniga hadda cabanaya baahida ani keligay ma aha waxaa qaba marka bulshada dhana qabta walaalka ninkii wax heli karo walaalihiis ha u gargaara marka inta hadda duqaa sheega mana kala raacsan nahay ma qalaabsanin sida isaga sheega maana runne dhibaatada waan wada qabnaa aniga waxaan ka soo barakacay iga rooro yaa deegaanka ahayd wartaydii iyo waxaan lahaay waa abaar iyo waxaa iga soo kacisay dhibaato adduun haddaan dheef ku haysta ma soo dhaafteen waxaana ku dhashay axmed sahal meesha la yidhaha raara boodkeeda kontan iyo waxaan jiraa lix sana ma soo dhaafteen waagaas intaasna meesha umaan taagnay waxay iga soo waday waan u dhibaato adduun si kuwa u dhacda baa ku dhacda hadalkan barakacyaasha ayaa ku soo aadayaa xili xaalado bini'aadinimo ee ka jirta degmada dhobley iyo deegaanada ku taysan markaa dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyaday weliana
bariiska nuuc loo yaqaanay safaariga ayaa la kala siisanayaa soddon iyo sagaal dollar halkii haafkiisa la kala siisanayo sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nooca loo yaqaanay intervela ayaa la kala siisanayaa toban dollar burka ayaa halwarkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dollar halkii haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban dollar sonkorta ayaa la kala siisanayaa afartan iyo laba dollar halkii haafkiisa la kala siisanaya labaatan iyo kow dollar labaatan laha siliid cadeyda ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaarayo soddon iyo laba dollar iyo bar caanaha brimfito ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dollar boketka jubba ayaa la kala siisanaya laba dollar xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waa naga intaa kana ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool ee arnaslot ayaa dareensan in kooxdiisa ay goor hore usoo baxday hogaanka bermerliga nolosha kadib john calab ayaa u noqon doona mid xun iyadoo dhidhis hogaanka u haysa horyaalka bermerliga kadib guushooda wolfis ee bermerliga guuldaradii oo gurigooda ay kala kulmeen north forest labada toddobaad ee hore ayaa ah guuldaradii ilaa iyo haatan soo gaartay kooxda kubadda cagta liverpool xali areedkaani iyagoo badiyey sideed kulan oo kale tartamada oo dhan weli waa waqti hore laakiin codeyntu waxay soo jeedinaysaa in awood ay u leeyihiin in horyaalka ay kula tartamaan manchester city iyo arsenal halka warkaasaad kala socotaa waa raadiga isnaa johor shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda daacuun ayaa ka dilacay gobolka waqooyiga bari ee ku yaala dalka nigeria halkaasi oo fatahaada ku dhufatay ay barakicisay dad ku dhow laba milyan oo qof sida laga soo xigtay maamulka gobolka waa wax caadiya ayaa la leeyahay inuu daacuun ka dilaaco borno oo ah gobol ka tirsan nigeria oo udub dhexaad u ahaan jirtay kacdoonka shan iyo toban sano jirsaday ee kooxaha islaamiyiinta isku duwaha caafimaadka gobolka borno ee wadanka nigeria ayaa wariyaasha u sheegay in toban iyo toddoba kiis oo cudurka daacuunka ah la diiwaan geliyay laakiin lama soo sheegin wax dhimasho ah guud ahaan waa naga intaa dhegeysataan warkii subaxnimo waad ka dhegeysanaysa raadiyaasana ee magaalada jowhar nabadgelyo